bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur fayla dhugunsadyaal ha ka dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaanuun siinkayn iyo weliba iyo shal iyina ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed u howlgallo ku sameeyey degmada diinsoor amisom oo booliiska maamulka koonfur galbeed intaba bartay sidii wallanku qabad lahaay kufsiga ciidamada xoogga dalkoo sameeyeen howlgallo miinabaarise banaanbax kudhaladii ee banaanbax ku dhaladii dilkudhii degmada cabudwaaq xiisid ku tiigan duleedka degmada matabaan iyo dilkudhii weefdadeeri magaalada beledweyne iyo kulamo iyo ku bilaawen puntland oo fasaxday xanibaada lacagta teleefoonen iska dirow iyo dowladda soomaaliya oo safaaradka furutay dalka azerbaijaan sokaleed qodobada warkaan isiinka dhugun suu doontan iyo weliba iyina kolonyo iyo wedadeen ciidamada kenya oo la weeraray akhbaaraadka binaankana weliba aanu siinkahayna tahriibyaal etoobiyaan iyo mukhalisiin oo garanta leka dhiki waayahay duhur fayle dhugunsadayaal waa duhurnimo sabtee taariikhdan iyo ka beeganta tumii lamada bili lixaad lamadkulabaatii kowta intaas weliba ayuu haayana qodobada warkaana duhurnimo isiinka dhugunsada doontaan inis diyaareeyoogiyo faahfaahsan waayahay duhur fayle dhugunsadayaal ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed iyo howlgallo ku fuliyeen degmada diinsoor ee gobolka bay sida faahfaahinta warkumusiniin kafiiriyow maxamed cali yunis suuriye faahfaahin dheeraade weliba la keelaaya howlgal qorshaysan oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo han koonfur galbeed iyo ka sameyn deegaano ku tirsan gobolka baay gaar ahaan degmada diinsoor howlgalkun oo bileerinaay weliba segaaran fulay ciidamada daraawiishta koonfur galbeed welibanu fulina weerar qorshaysanaay oo damacsanaan xoogaga al-shabaab saraakiisha hogaamiyaasi howlgalkaas welibay oo sheegeen inti sii wadadoon dhaqdhaqaaqa militariga ku dareera deegaano ku tirsan degmadaas howlgalkun hiraabtun iyo sameyn ciidamada dowladda iyo han koonfur galbeed weliba segaaran ku dhiyay tuulada dugaar hoosle iyo deegaano kale oo ku tirsan degmadaas ciidamada howlgalkii oo ka sameyn deegaanadaas muddo saacadee ayaha roogeen weli wal dhibaatee mukulukulun dhinigiyo al-shabaab taliyaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee degmada diinsoor waanu hogaamiyaaye howlgalkaas yala hadali warbaahinta shiinamayow usoona faahfaahinku biya howlgalkaas
saaka waxaan aadnay howlgal oo qorshaysan waxaan tegnay tuulada la yidhaahdo tugaarhoosla nimankii khawaariijka ahaygana xalay ayaa naga soo dhowaadeen waxaan kala nahay marka nin run qabo iyo nin been wato beenay wataan dhimasho ma ogolo dadka shacabka oo masaakiinta ah oo beerfalatada ah ayay u adag yihiin inay dhintaan diyaar umahan ilaa laba saac kumbaleetaan soo joognay meeshii la yihahdo tugaarhoosla waxaan ka soo aragnay namalahan ilaahay nabadaana soo celiyey alxamdulilah ilaahay baa mahaddas kale waxaan ugu baaqayaa marka shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliba nimankan in hal dhinac loo maro layska dhiciyo aayad ma hayaan tabaraa hayso wax mawqifo ayaga ay maanta ay ku taagan yihiin lama arko dulmi iyo dabaandaabo ayaa duur kula jiraan marka cabsi iyo waxaas intay iska daysaan halayska dhiciyaan leeyahan nimankan oo qaariijka ah oo ummadda soomaaliyeed loo soo diray wax idinka qaadaya qofkii disha ama haddaad disha ama haddii ku dilaanba maartay aday raarjanaadaa tahay intaasi aamin iska dhiciyaa raggan assalaamu calaykum waraxmat maamulka degmada diinsoor yo qayb ku haaya howlgalkaas dhinaga kalmi jarta walwareha ku bahi al-shabaab ee ka eedan howlgalkaas si kastaba haato maalmogii laha dhaafi ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo garab ku helaan koonfur galbeed daraawiishtiye weliba howlgaliyo ka wadana deegaano badan oo ku xoogan dagaalamayaasha al-shabaab
eedeedaan umahadsanyi ee maxamed cali yunis huriye dhinii kaleed ciidamada amisom ee booliee booliska maamulka koonfur galbeed intau bareen sidii walanku qabada lahaayeen kufsiga sida faahfaahinta warkan uu sooreyninka sii fiiriyo maxamed barre hilowle booliska amisom iyo tababar waqti kooban socday siiyay saraakiil ka tirsan booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si awood ankuweel dhadaan ku horseedowka iyo ku dabaseedowka tacdiyada kudhanka bilaanta gaar ahaan jinsiga liblaaneh iyo labaati afar migile dhammaantii oo ku socday booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo tababar kunqaadi waanmay balle tusaayay habka lambaaraw kiisaskun oo lanku dabaseedow sida lanla dhaqmow dadka jeysada dembiyada jinsiga la xiriira kaaliyaha kormeeraha guud ee booliska amison irene shanduba iyomabay sheegtay in aqoon kororsigun isalshayuse eye in la badbaadiyay balaanta soomaaliyeed gaar ahaan hanka nool deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed waanmabay hajeediday in wallakuqobada tacadiyada kufsiga iyo dilalka badan ee linjaysadow bilaanti iyo ciyaalka oo mararada shala duwan kudhiya deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed waa sidii hadalkan dhigtay kormeero sare oo ku socday booliska amisom silvester kabaso iyomaba ciidamada booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed ku dalbaday inay kordhiyaan waayo aragnimadii iyo-oona kaaladaayaan tababar kun iyo qaadadan siiyoon badbaadiyaan bilaanta haweeney hadli booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed yaa sheegtay iniya kadabaqa doonta aqoon kororsigan la siiyey oo muhiim ah raadinta dembiyada ku dhanka ee tacdiyada linjaysada ubilaanta amisom booliis iyomay bayo calaamadeeyana iniyo tababarasho ku dhanka ee dhibaatooyinka jinsiga iyo ka goboda doonana magaalooyinka kismaaño beledweyne iyo muqdisho inkastoo yoon sheegna waqtiga iyo dhiyow tababarkaas
eedeydaan mahadsanyi maxamed jecilow dhinii kaleed wararkan oo diiraha degmada matabaan ee gobolka hiiraan yaa walibaayo oo sheegahayn in maleeshiyaad huweysan iyo dilaadka degmadaas ayti oo ka dilinlan laga sheegay inuu isxoola dhaqatahay maleeshiyaadka walibaayo lankan ankaseedana hooydiyay walibaana goobjoogayaalkii oo sheegayn in dadkii ku dambeeyey dilgaasayti iyo goobta iskugu baxsadeen wararkayaa walibaayo intaas ka darahayeen in dilgaasayti lala xiriir yahay aanooyin qabiil oo sanado ilaha dhaafi ku teeganayay deegaano hooseedo degmada matabaan ee gobolka hiiraan dadka ku sugan deegaanka ayaa waliba yo deegaanka dilkuusu ku dhiya waliba ayoo sheegana ini deegaanka iyo kuteeganaytay xiisad ku dhalatay dilkaasayti iyo kuteeganta ero xiisad ku dhalatay dilkaasayti kureed markii lankalankayo dilan maleeshiyaadku hubeysnaay maleeshiyaad hubeysan oo weerareen eena guriyey deegaanka hoose deegaanka hooseedow degmada matabaan ee gobolka hiiraanya waliba horey deegaano hooseedow degmada matabaan ee gobolka hiiraanya waliba horeyn kudhiyana dagaalana dhexeeya lama maleeshiya beeleed walibana dhowr jeer meelasayti eena lakashal dhexdhikay heshiis balse markaleed iyo dagaal reedhan bilowday dhinii kaleed isla wararka diliilkayaa ka jarnay binaanbax ayaa ku dhaladay dilkudhii degmada caabud waaq sida faahfaahinta warkun usniin kafiiriya oo cabdulaahi xidig lanhubaysan yala sheegi in gudaha degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud usakadili lan oday ee ukumad hay dadka ka nool degmadaasi caabudwaaq iyadoo weliba dilku markijaysid iskureed goobta ku baxsaday lankala dili ololka magacaaba jari axmed odowaaya kumadhay dadka muruqmaalatada ee weliba guryaha ka dhisow degmada caabud waag saasaata un waliba la sheegay in dilshaysu ku dambeeye laanku xubaysanahay qura a k e kaas oo weliba uu sankasaaday gurishay okyaala xaafadda ubaxa ee degmada caabud waag xaaska lankala dili oo weliba odayga haay ee ololka magacaaba jare maryan axmed ya sheegtay in odaysha hortiya laka dili islamarkaana gurishii lahankagali saasaata una jirdil lanjaysadiyo naftirshe waliba ay hadalsheentaasiya kasii dartay in lanka dilka sayshan jaysadii tartiiba gurigan ku bahi markii usu dilka jaysadee isla markaasna ilaayo haddiiya markaasay layaabayin sababta lahan weerari ee weliba lan dili hartashe oo weliba markaasayan hayta siyeed owlaad intaas kureed qaar kumada bulshada ka nool degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud iyo waliba iyo dhikana banaanbahayo ka dalbadayaan in cadaalada la horsheena gaanku dhiiglihii ku dambeeye qofkaasay la dili walibana alaamaha amnigiyo markaas karaag roogana qofku ku dambeeyey dilkaasay
eedyada mahadsan cabdulaahi xidig dhinii kaleed wefde iyo deeri magaalada beledweyne kulamana ku bilaabay sida faahfaahinta warkun musniinka sii fiiriyow ibraahim aadan dhuugow wafduus hogaamiya wasiirka wasaaradda dibwan heshiisiinta iyo dibindhisowka dowlad goboleedka hirshabeelle cabdikariin cali nuuri oo qeyb ku ayin mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo geekiyo deereena magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ujeedka wafdiga geeka deeri magaalada beledweyne waliba la sheegay in antigu qayb galayaan howlo diblinka xilisiyow oo ku socota magaalooyinka matabaan iyo beledweyne ka ho- oo deegaano hooseedayaan deegaano hooseedayaan oo kordhayay dagaal maleeshi beelediyo wafdiga oo hogaamiyay wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo dibandhisowka dowlad goboleedka hirshabelle iyo waliba la filaya in iyo kulamiyo la qaadaan maamulka gobolka hirshabelle codayaasha dhaqanka sidoo kale wafdiga iyo waliba la sheegay intii hooseeda doonaan deegaanada matabaan ee gobolka hiiraan meelasey oo ka bilaabayaan shir oo diblanka heliisiya oo si xalanku diiran lahay colaad beeleed oo hakana nagatay
eedeeda mahadsanyi ibraahim lakiin dhinii kaleed mas-uuliyiin ku tir ee mas-uuliyiin ku socdaan cutubka ciidamada talyaaniga ee taakulaynta iyo wadashaqeynta shacabka iyo wadashaqeynta shacabka iyo waliba iyo geedka habooqdana xarunta radio muqdisho iyo telefishinka qaranka oo iyo eena fiiriyeen ama kormeereen qeybaha warbaahinta kormeerkan iyo ujeed iyo waliba ahaayee bilowka iskaashi dhex maro warbaahinta qaranka iyo dowladda talyaaniga walibana saraakiil iyo injineerada iyo booqdana warbaahinta qaranka iyo sheegan inay muhiimata inay wada shaqeyn iyo weeldhadan warbaahinta qaranka soomaaliya iyo dowladda talyaaniga agaasimaha raadiyo muqdisho cabdicasiis maxamuud maxamuud guuleed cabdicasiis africa iyo agaasimaha t v-ga qaranka ee sharma arke maxamed warsame iyo madaxa qeybaha iyo waliba usi waliba iyo hadhawaayana xaruntaha ka dhawaayana eena iyo xaruntaha ka dhawaayan waana sharaxaad ku siiyeen howlaha warbaahinta iyo onhayan bulshada soomaaliyeed iyo ona ku wareejiyeen qeybahaas oo dhan eena ama ha tutuseen kormeerka kormeerkiya eena kureed waliba iyo madaxda warbaahinta iyo laqaadana kulun hordhaca oo kulun rasmi dhex mara doona wasiirka warfaafinta cusmaan abikar dube iyo danjiraha talyaaniga iyo laqaadana saraakiil lakaxoojiyo ee silin xooji ero saaxiibtinimada lamaada dal dhinii kaleed wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland yaa fasaxday xanibaadee lacagta taleefanada yaran iska dirow taasoo horeeye puntland nroojidi sababta langrooji lacagta maybaa yahaytay inii hal dolar wali ku yar iyo taleefanada gacantanan iska diro kornaa gudaha magaalooyinka waweyn xilo deegaanada puntland ee ku jartay ama iyo ku jareen sicir barar xoogan oo dadka danyarta ayaa saameeyey wasiir ku-xigeenka maaliyadda puntland cabdi ibraahim warsame oo warbaahinta lahadalay garo kala hadlay garowya waliba uusa shaaciyay ini xayiraada sayti la qaaday lacagtana yee dadto la fasaxay ama la diro karo lacagaha eena ku yar halka doolar soo kaleed waliba uusa sheegay ini fasaxaadun lankogolay ama lalafadahay sidii laka socodsii lahaay lacagta shilin soomaaliga oo biloogi laha dhaafi isticmaal iyo lakudiidi deegaanada maamulka puntland anka dambeyntii wasiir ku-xigeenkii waliba uu saadaldhiw iska daray iniyo jiraan ganacsato ku sugan puntland oo isku qaada ama isku guban aro lacagta shilin soomaaliga oo duugowti usoona xusay inii xabsaga la dhikay dad usa tilmaamay iniyo warar been abuuraya ku faafiyeen isticmaalka lacagta shilin soomaaliga go-aankan waa kubahayay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland ayaa waliba uusa daba socday kuliyeed markii maalmoog ilaa dhaafi wadooyinka magaalada garowe laka aragay lacag shilin soomaaliya oo laga deediyay kuliyeed markii la isticmaalo waayey dhinii kale dowladda soomaaliya ayaa waliba ee safaarada ee ka furtay dalka azerbaijan sida faahfaahinta warkun usniin kafiriyow xasan joker wasiirka arrimaha dibadda ee azerbaijan bayramuf yameb warqadaha aqoonsiga danjiran maku godoomay safiirka soomaaliya dalkaasi infadhiya jaamac cabdulaahi maxamed si uusan ka shaqeeyay xiriirka lamada dowladood bayramuf yameb uuse sheegay in danjira jaamac uuse kuwada hadleen xaaladaha lamada dowladood sidii liin xoojii lahay iskaashiga lamada dhinac se waafaqsan shuruucda caalamiga ee lamada dal wasiirka arrimaha dibadda azerbaijan yameyba danjiraha dowlada federaalk andartey dalkaasay su-usunku xog wareysada xaaladaha soomaaliya horumarka lukudeeri wada hadalada doorashooyinka amniga iyo arrimo kale azerbaijan yameyba xooga saarahayti xoojiyowka xiriirka soomaaliya ee saaxiibtinimada ka dhisan mayba rajeeyana ini danjiraha cusub usi sii wada doono howlaha hor yaalaya eri wasiirka arrimaha dibadda azerbaijan azerbaijan yameyba kumad ataa dalalka gacansaarka lale turkiga
eedyada mahadsanyi joker dhinii kaleed xubno ku tirsan ururka al-shabaab yaa waliba la sheegay iniyo weerareen kulanyo gaadiid oo iyo weedeen ciidamada dalka kenya xiliyo ku socdaalayeen deegaan ku tirsan magaalada mandheera ee dalka sayti kenya weerarkan oo ku dhiyantan dhexayta keena tuulada kento iyo degmada tagaabo yaa waliba dagaal xoogan uuse ka dhex maray ciidamada kenya iyo al-shabaab walibana la sheegay iniyo ku dhaladay khasaaro dhimasho iyo dhaawace saraakiil ku tirsan ciidamada kenya waliba iyo warbaahintan sheegani iniyo isku reebeen weerarka iyo ha ka qaadeen ururka al-shabaab islamarkaasaytina dagaalkaya ku dhalatay khasaare iyo diirsiyan ururka al-shabaab al-shabaab yaa waliba yonid iyo wararya ka daawaceen baraha iyo bulshada ka leeyin baraha ee internetka iyo ka leeyin iyo ka sheegadeen in weerarkaasaytiyo ka dileen lama askari oo kenyaan sidoo kalen iyo ku qobsadeen saanad militare sideedii todobaad ee lahadhaaf iyo waliba weeraro shal duwan iyo al-shabaab kujeysadayana deegaano ku tirsan gobolka waqooyi bari walibana weerara weerarada sayti qaardhiyo ka dhimidayana ciidamo ku tirsankan kenya dhugunsidayaal waliba aysan dhugunsahaytaan warka duhurnimo idaacadda raadiyo baydhabo haatan akhbaaraadka banaanka booliska gobolka alkhasaarif ee bariga suudaan waanan dhow xuduudka etoobiya waliba iyo gacanta ka dhigana labaatan seddex muhaajiriin oo nah iyo oo soomaali iyo konto ili haween oo muhaajiriin etoobiyaan hadalaha kubahi booliskiya waliba laga sheegay inay muhaajiriinta soomaalida iyo ku koobnayeen tumiisiya dhalinyaro urige iyo lama bilaange iyo sidac owlaade muhaajiriintan soomaalida waliba la sheegay iniyo ha ku tahriibeen soomaaliya iyo oona hamareen etoobiya ka hor iniyo booliska suudaan iyo gaantaan ka dhigna ama ku qabana xuduudka dalkaasayti tahriibyaalkan soomaalida iyo waliba iyo ku safareena lama bas walibaana la qobday sidilan oo suudaan suudaanese ero waliba dhalaqobaday sadalan oo suudaaneys ahaanaso laka shakaysanyi ama lanku shakaysanyay iniyo iyan mukhalisiinta tahriibyaasi muhaajiriinta etoobiyaankai soomaalida dhinihi kaleed booliska suudaan ya waliba iyo gacanta ka dhigan konto ili bilan oo muhaajiriin etoobiyaan ahaanaso eena baawuryo haka ku gudubeen xuduudka suudaan iyo libadaagta etoobiya haweenkan etoobiyaanka ayaa waliba ah iyoona laka qobaday gobolka mucadaraad ee bariga suudaan booliskiya waliba ayo tilmaameen in muhaajiriinta iyo qorsheeyeen iniyo suudaan kusii gudubaan dhulka saxaaraha ama lama degaanka dalka liibiya dhugunsadayaal waayahay dhugunsadayaal dhinig kaleed waliba waayahay dhugunsadayaal waliba isla dirinaya gebagabada warkaana duhurnimo warka walibaasin la socodsiyaano maxamed cabdiraxmaan cali maxamed yare dhiniga hasaarowka walibaa lahay maxamed cali yunis suuriye barnaamij warka walibaan idin far sameeyey iyo injineer borow warkun warlamadan duniyada kulmaan sidaas iyo maana allah
waa hagaagay dhegeystayaal meelasiga dhaafnay khatarada adeeg bulshadiisan kula socoteen radio baydhabo seetisaal dhabaysan shamay gaarajisno wada dhegeynsada haytaan meel walbaisan rogdaan su'aal maqalqaasi